waxyaabaha marka keenaya in madaxiimaha jira la yidhahda ama gudoomiye baarlamaanka ama madaxweynihii waxaa keenaya qaadaad jiro tusaale gudoomiyaha baarlamaanku baarlamaanka wuu furan yahay xilli shaqo in la aado seminaar lagu beego waa qalad intiisa la-eg baarlamaankii xilli shaqaasoo ku jira laba bilood in uu fasaxna ahayn shaqana ahayn waa sababaha lagu eedeynayo gudoomiyaha baarlamaanka maxaa yeelay hadda bishan april markay dhammaato baarlamaanka in la xero oo fasax aado ayaa la rabaa meesha waxaa ka cad inay khiyaano ku jirto iyo hadaxsanaan waxyaabaha lagu eedayn ay kamid tahay waxaan leeyahay marka hirshabeelle waxyaabaha laga dareemay waa la saxayaa haddii la sixi waayana wa waa cidi la sixi waayana meeshay ka baxaysaa insha allah waxaa jira khilaaf hadda soo ifbaxaya oo u dhexeeya madaxweynaha hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka ismaan bare waxaana sidoo kale jirta in xildhibaanada ay la kala safeen labada dhinac oo qeybna mooshin ay ka diyaarinayaan ismaan bare oo guddoomiyihii ah qeybna ay mooshin ka diyaarinayaan maxamed cabdiwaare oo madaxweynihii ah waxaana xusid mudan in labada qayboodba ay warbaahinta la hadleen iyagoo ka maqan hirshabeelle kuna maqan muqdisho ama nairobi sheegayna in ay wadaan mooshinkaas marka maxay tahay halka ay xildhibaanada hirshabeelle u socdaan ama ay u wadaan shacabka reer hirshabeelle haddii maalin walba ay soo jeedintiina ama mooshinkiina ay noqoto mid qof xil looga qaadayo oo keliya oo ayan noqon mid qof lagula xisaabtamayo ama lagu tusinayo qaladaadkii uu galay runtii meel aan qaylo ka yeedayn shaqo kama socoto haddaad aragto meel aamusan shaqo kama socoto meeshu hadday qaylo ka yeedayso waxaa ka jira shaqo waxaa ka jira isla xisaabtan mooshinkuna sharuuc ayuu leeyahay loo maro qofka hadduu ku dhaco dambiyada fasaxaya baarlamaanka inuu xilkiisa ku weyn karo ma aha qalad in mooshin laga soo jeediyo xilka laga raacdeeyo maxaa yeele dastuurkii lagu heshiiyey ergadu ansixisay ee baarlamaanku ansixiyey ee lagu dhaqmayey ee dadku u dhexeeyey haddii uu waafaqsan yahay mooshinkaasi waa sharci wax uu sheegadu golaha wasiirada ayaa laga rabaa inay wada shaqeeyaan adigu waxaad ka tirsanayd golihii wasiirada ee madaxweynihii hore cali cabdullaahi cosoble madaxweynaha xilliga yimid waxaa la sheegay inuu door biday in golaha wasiirada uu banaanka ka keeno sidaasina ay ku suura gashay waxaana dadka oo dorsa arrimaha hirshabelle ay sheegayaan in xildhibaanada wada dhaqdhaqaaqa ay yihiin kuwii ahaa wasiiradii cali cabdullaahi cosoble ma moodaa in idinka qudhiina aad madaxweynaha ku qasbaysaan inaad wasiira noqotaan oo wasiirada hadda jooga isku shaandhaynta ugu horeysa booskooda laydinku bedelo
waad ogtahay hirshabelle waa maamul curdana dhaqaalo badan aan haysan madaxweynihii hore waad ogeyd baarlamaanku ayaa xubnaha ugu badan ee golaha wasiirada ahaa taasoo ujeedkeedu tahay in dhaqaalo la-aantu qofka wasiirka aan dhaqaalo la siinayn si uu shaqeeyaa yar tahay madaxweynihii nasiib wanaag ama nasiib daraba aan dhehe wuu diiday in qof xildhibaan oo wasiirka noqdo toban iyo shan wasiir inuu soo saaray ayuu noo sheegay maysan dhicin lixdan iyo ka badan ayay marayaan waxaa soo baxaya hadda marka in la yidhaahdo golihii wasiiradii haddana baarlamaan ayaa lagu bedelayaa wasiirada jooga waa kuwii aan xildhibaanadu ahayn waxaa laga yaabaa ayagoo shaqo haysto inaan annaga u yeernay aan dhaanay kaali wasiir noqon ayagoo marka wax mushaara aanan qaadan wax shaqo fiican aanan qaban muddo shan bilooda ku dhawaad shaqaynayo haddana iska tag in la yidhaahdo waxay keenaysaa dhibaato waa ugu degayaa maamulka inay arrintaasi ku kacaan waxaan leeyahay ka fiirsada xildhibaanadu wasiirada waa shacabkii ayaga ay matalayeen ayagaa u yeeray ayagaa lagu qasbay inay u yeeraan wasiirra ka dhigaan haddana in la yidhaahdo iska tag anaa wasiirka noqonayo waa ayaan daray noqonaysa arrintaas in laga fiirsoonan baaq ayaan ku